asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada xasuuska dhakhtarilkood idin qorto idin diyaariso doctor ibaaq buubaan magaalada hargeysa maalintay taariikhdu ahayd saddexdii bishii koobaad ayuu axmed iigu imi dhakhtarka nin dhalinyaro oo dheero maariina markaasaa waxaa mooday inuu xanuunsanaayo markuu kaarkii uu miiska saaray ay buur hadaba jiibsaan eega ilkahaaga wixii ku jawaabay anigu ma xanuunsanayo ee laakiin wax kalan kaaga baahanahay waxaan ku yidhi maxaad uga baahantay ii sheeg wuxiigu idhi xasuus qorka iin doonay inaad sheekadayda aad ka sheekaysid waxaan ku idhi ii sheeg waa maxay sheekadaadu wuxiigu yidhi anigu duruuftu waxay igu qasabtay inaan ka shaqeeyo ama inaan wado ama aan kaxeeyo gaariga qaadka iibiya ee magaalada wajaala ka keena hargeysa keena marmar qaarkoodana waan fadhiistaa kulay qaad baan fadhiistaa oo qaadkan iibiya waxaan jeclaaday inaan jaamacadda hargeysa dhigata waxaan go-aansaday inaan guursado aabaheed baan u tegay laakiin aabaheed wuu diiday inanta inuu siiyo rajadiisna waxay ahayd inaan shaqo xum ka shaqeeyo wuxuu igu idhi adigoo sunta dadka ka iibiya oo gaariga sunta kaxeeya sidan inantayda kugu aamini karaa waxaanu maqlay dadkii markuu iga soo wareystay ee dadkiiba waxay ku yidhahan waxaan ahay qof xum oo waxay ahayd mashaakil badan oo inan dadka la dagaalamo oo inan qayilo aanan tukanin waxyaabahaasaa lagu idhi laakiin ma rumaysanaysa haddaan kuu sheego inuu waxaas oran uu been yahay anigu qaadka dhowr sannadood malacunin waan joojiyey because aan ku xanuustay anigu mahi dadka mashaakilka jeclee dhibta sameeya anigu dadka lacagta ka habsaamuun baan isqabsanaa oo duruufta shaqada kulba igu qasabtay inan marmar dabacadeeda xumaato laakiin wadnaha adduunka ugu naxariista badan baan leeyahay ma ogta inan dad badan aan masruufo aan biiliyo oo qaraabadaydo faqiiro oo baahi badan a haysato dad badan oo agoomana inaan biilu qoro aan caawiyo ma garanaysaa waxaan hubaan ogahay haddaan inanta guursan lahaa inaan inaan ilaalin lahaa oo nafteeda aan u huri lahaa oo ay noqon lahayd gabadha adduunka ugu faraxsan ugu niyadda wacan inay noqon lahayd aniguna waan isku dayaa markaas inaan shaqo kale aan helo oo ilaahay baa og niyadeydo intaa shaqo kalaban baadhaa waxaad dadka u sheegtaa waad ku tidhaahaa maaha ra'yiga ama fikirku qofkan uu kaa sameeyo mar kasta ma macnayne ama ma turjumayo runtaada iyo karagtarkaaga dhabta ah iyo xaqiiqadaada ma sheegaayo aniguna waxaan idinku odhanayaa hadduu aad iskuulka dhigatid oo calaamado xum ama maarg xum aad keentid ama jaamacadda maarg xum aad keentid oo ardaydu idhahaan inaanad waxba fahmin taas waxay taas macnaheedu waxweeyaan inaanad waxba aanad fahmin haddaad door sannadood lacag aad ururisidoo business wacan aad samaysidid guulaysatid taasu ay dadku idhahaan lacagtan meel kaleu ka keeno waa tuug taasu macnaheedu waxweeyaan inaad tuug tahay waxay dadku markasta ay kaa sheegaan madhabba waxay dadku arkaan ay kaa sheegaan madhabba fikirkay dadku kaa aaminsan yihiin ma daruuri baa inuu markasta dhab noqdo ma laga yaabo inuu boor badan iyo siigo badan uu saaran yahay deemankaio dahabka kugu jira oo deeman iyo dahab uu kugu qarsan yahay ama kugu ladan yahay oo boor badan uu qariyey oo boorkaana sar ugu wacno duruuftay dhibaatada noloshaada ku soo martay iyo iyo iyo baahida ku haysay inay deemanka kugu jirta ay qarisay aada u baahan tahay in in yaruun la afuufo oo boorka laga afuufo si dhabtaadii macdankaagu dhabtu u soo baxo ma laga yaaba dabeecad xumadan lagugu sheegaya inaanay dhab ahayn oo wadnahaagu yahay wadnaha adduunka ugu naxariista badan ugu wacan ee dabeecad xumadan aad muujinaysid inay tahay kabar aad iskasaarayso aad qarinaysid wanaaggan kugu jira iyo naxariistan kugu jira madhabba waxay dadku kaa sheegaan mar kasta waa run fikirku dadku ay kaa aaminaan ma muhiimba ama mase waa daruuri inuu dhab noqdo mar kasta sheekadiina maanta waxa wayaan ka sheekeynaa nin layidhaha lis brown lis brown waxay nin ku dhashay dalka maraykanka oo afro maraykana ama nin madow weeyaan isagii mataankiisa waxay ku dhasheen magaalada miami florida magaalada layidhaha alxuriya layidhaaho cimaarad ama fooq ayuu ku dhisayuu ku dhashay jajaban oo cidina aanay ku nooleen oo keligood ay ku noolyihiin oo marmarkiisa dhulkiisuna ay jajaban yihiin hoyadii gabadh aadu faqiira bay ahayd labadii caruur way korin kara weyda labadii mataano gabadh kaleo afrikaano madowda u geyso oo guryaha masaxda oo kafeteeriyada iskuulna ka shaqayso da-deedu yahay toddobiyo soddon jir oo weligeed guursan gabadhaasi ku tiri labadan caruur ii korayo oo qaado gabadhii baa labadii caruur bay ka qaadatay iyadoo markii horena toddoba caruuroo kalena korsatay oo haysatay markaasaa gabadha labada mataano dhashay ee waxay ku tiri caruurtayda weliga ha u sheegin hooyadooda dhabtaa ayay tahay ha kala fogeynin labada mataanana wada kori markii waxa ay samaysay caruurta ay bixisay waxay ahayn toddoba wiig oo khaliya labadii caruur baa way koreen ama lisbranba wuxuu ku koray duruuf aad iyo aad u adugu xun buu ku koray hooyadiisii korisay sanadiin ku sheegay mar hore guryahay masixi jirtay markii guryaha masaxdo dadka cadaanka masaxi jirtay ayaa ka nixi jira cuntada guriga kale bay soo siin jireen balse cuntada caruurtida u keeni jirtay ay cuni jireen nin toddoba iyo afartan jira ayaa oo dhulka iyo dhulka masaxayso shaqada adag ka shaqaynaysa ayaa xanuunsatay markaase shaqadii ka fadhiisatay markii ka fadhiisatay ayaa hadhowtana les brown ama les ayaa wuxuu go'aansaday isagoo yaroo ciyaalo dhowr iyo toban jira inuu baxo uu shaqo doonto jaraa'idku waddada ku iibin jiray gelinna iskuulku dhigan jiray gelinka dambena sharaadkuu ku iibin jiray wadada daasadaha biyaha iyo qascadaha cuntada intuu ururiyo ayuu iibin jiray malabaadoo shan doolar laga siisan jiray haytan markuu yaro lacag helay wuxuu bilaabay inuu iibiyo iskriinka telefishinka ayuu iibin jiray oo la wareegi jiray wadooyinka markii cidi ka iibsan weydana guryaha intuu tago habeenka ayuu qaraaci jiray markaase dadku xanaaqsan baa kusoo baxi jiray wuxuu ku odhan jiray saacaddu intay tahay horta ma garanaysaa sida beebkan oo qaraacdid wuxuu ugu jawaabi jiray waan garanayaa saacaddu intay tahay laakiin iskriin qura oo telefishinka iga iibso because guri waxa igu sugaaya hooyo xanuunsanayso dawadeedii sugaysa iyo caruur iyo walaalo cunto iga sugaya markuu iskuulka dhiganayay ayaa duruufta xun uu ku jiray ayaa ugu wacnayd inaanu si fiican waxba aan u dhiganin oo uu ku saaqado iskuulka markaasaa macalimiintiiba waxay fikrad ka qaadeen ay ka aamineen fikir ah inuu ilmahan yar maskaxda wax ka qabo uu yahay dadka maskaxda ka xanuunsanayo oo aana tacliintu ay ku adag tahay ayaa arrin korodka iskuulka lagu qoray markaasaa laga soo hoos loo soo dejiyey isagoo sanadkii shanaad iskuulka dhiganaya lagu soo celiyey sanadkii afaraad hoos loo soo dejiyey markaasuu hortan sidaasuu ku waday iskuulkiisa isagoo ka dhaadhacsan tahay inuu maskaxda wax ka qabo uu yahay dadka tacliintu ku adag yihiin oo aana waxba aanu fahmaynin oo aana waxba weligii aanu baranaynin sidii ay macalimiintu ay u sheegeen ay recordkiisa ama sijilliga iskuulka loogu qoray markaasuu markasta calaamado xun buu iskuulka uu keeni jiray taas ugu wacnad inuu sii niya jabo oo hadhowtana uu aamino fikirkaas uu iska aamino ilaa intuu maalin uu imi markuu secondariga galay macalin iskuulka wax ugu dhigi jiray macalinkaas oo noloshiisoo dhan bedelay lesbrown lis brown markuu ka sheekeynayo waxaa ku dhacay iyo macalinkaas wuxuu kala kulmay wuxuu idhi maalin anigoo galaaska fadhiya ayuu macalinkaas soo galay markuu soo galay ayaa intuu sahay eegay wuxuu ku yidhi ordoo kac oo sabuuradda tag oo ku qor hadalkan ku yeedhinayo lisba wuxuu ku yidhi ma qori karo wuxuu ku yidhi waayo wuxuu ku yidhi because anigu ardaydaada kama mid ihi maxaanu qoraya waxaad iigu yeedhinaysid wuxuu ku idhi maaha muhiim inaad ardaydayda aad ka mid ahaatid laakiin waxaan kugu idhaaha waa inaad qortid oo hadalkayga aad maqashid wuxuu ku yidhi may ma qori karo waxaad ii yeedhinaysid wuxuu ku yidhi waayo wuxuu ku yidhi because anigu maskaxda waan ka bukaa dadka waxbartana ma ihi maskaxdayduna way liidataa waxba lama fahmo macalinkiiba intuu istaagay ayuu sidaa uu eegay wuu soo dhaqaaqay wuu soo socday intuu hor istaagay oo farta ku taagay iyo wuxuu ku idhi weliga dib dambe hadalka ha odhanin fikirkuu bini aadamu ka aaminsan yahay maaha inuu noqdo mar kasta waaqicaaga iyo runtaada wuxuu ku leeyay lisbrown markuu hadalkaa igu idhi ayaa ayaan iskuulka ka baxay anigu maantunan hadalkiisu igu soo noqnoqonayay oo maskaxdeedu ay igu leedahay ra'yiga ama fikirku bini aadam kaa aaminsan yahay ama fikirku bini aadam uu kaa idhaaho maaha muhiim mar kasta ama daruuri inuu noqdo waaqicaaga iyo runtaada maaha daruuri inuu qof uu adigoo qof inuu afkaaga ku hadlo ha u ogolaanin ha u ogolaan inuu qof go-aan uu kaa qaato noloshaada bedelaya ama qof inuu noloshaada kuu jeexo oo sawirku kuu sawiray inaad ku socotid maalintaas ayuu go-aan qaatay noloshiisa dhan uu bedelo qof kale uu noqdo uu guulaysto waddadii laakiin waddo fudud may ahayn dhibaato badan buu soo marayay waddo adag ayuu maray wuxuu ka shekeynaya noloshiisa lis brown wuxuu ku leeyay dhulkan seexan jiray meeshan ka shaqayn jiray ayaa xafiiska ugu sareeya koob iyo labaatanaad ayaan dhulka aan seexan jiray suuligiisana waan ku maydhan jiray shaqaalaha meeshan ka shaqayn jiray bay ugu qosli jiray wuxuu marmarna dadka meesha le bildinkaas ama meesha ka shaqeeya wuxuu odhan jiran suuliga ha ku maydhanin qolkaan ha seexanin basuu ugu jawaabi jiray meel aan seexdo ma haysto weligii wuxuu ku haminayay ku riyoonayay inuu idaacadda uu ka hadlo because wuxuu ahaa dadka hadalka yaqaanay si fiican u hadli jiray buu ahaa markaase idaacadda wuxuu ka helay shaqabuu ka helay inuu dhulka masaxo oo cuntada uu diyaariyo markuu yaro dalacayna waxa loo ogolaaday inuu gaariga idaacadda kaxeeyo oo shaqaalaha uu kaxeeyo iyo dadka idaacadda ka hadlaya intuu airportka ka keeno idaacadda uu keeno ilaa intuu maalintii dambe jansigii u imi jansigu wuxuu ahaa ninka meesha idaacadda ka hadli jiray ayaa maalinba uu xanuusta uu kari kara waa inuu hadlo markaas qof meesha noloshiisa bedela marka la waayo ee isaga la geliy guuri adigu hadal maalintii ugu horeysay sida uu hadlay ayaa dadkii dhegaysanoo dhan baa ka yaabay ruuxiisa wacan iyo dacaayadiisa iyo dariiqada uu u hadlayo iyo siduu hadalka usoo jeedinaya baa laga yaabay min maalintaas lix sannadood oo khaliya ka bacdi ayaa wuxuu noqday buug uu qoray buugga ugu caansanay waqtiga maraykanka la qoray ugu iibka badan buuggaasa la odhan jiray live your dream lix sannadood gudihiisa wuxuu yeeshay shan brograam oo shan chanaloo telefishinka maraykanka ugu caansan oo kala duwan ayuu ka hadli jiray lix sannadood gudihiisa ayaa wuxuu yeeshay brograam maalin kastoo isniina soo geli jira oo life oo janalada ugu caansan maraykanka laga soo dayn jiray oo saacadda qura gudaheeda toban kun oo doolar uu qaadan jiray lix sannadood gudihiisa wuxuu noqday ninka casharada ama lekturada soo daaya lekturada motivationka soo jeediya dadka dhiiriya muxaadaradiisana wuxuu u samayn jiray maarkadaha ugu caansan maraykanka ay ka mid tahay macdonalds ee xerox ay ka mid tahay lix sannadood gudahooda wuxuu noqday ragga adduunka ugu caansan ee hadla ee dadka muxaadaradaha u sameeya ee dadka noloshooda bedela lis brown markuu noloshiisa u ka hadlaayo wuxuu ku leeyahay waddadaas aan maray waddo aad u adag bay ahayd manay fududayn wuxuu ku leeyahay waxaan xasuusanay marmar qaarkood aan istaagi jiray oo dadka brograamo aan u soo jeedin jiro motivationa oo aan hadli jiray waan ku oran jiray noloshiina waa ku guulaysan kartaan oo dhib kasta waa ka adkaysan kartaan waa ku gudbi kartaan haddana anigoo dhibaato badan nolosha ay haysato oo ka warwaraya inaan bixiyo lacagta laydhka iyo lacagta guriga iyo kirada guriga aanaan bixin karin een haddana dadka ku odhan jira waa guulaysan kartaan meel wacana nolosha waa gaari kartaan lugaadka subax kas in hurdada ka soo kaco anigoo aaminsan inaan guulaysanayo oo aan gaarayo hadafkayga noloshu aad buu adkayd laakiin isman dhiibin waan orday waan shaqeeyey waan daalay anigu haddana ay adagtay maraykanka inaad meel gaadhayd adigoo aana jaamacad aana dhammaynin haddana cid kasta waan ka sareeyo waxaan doonaya wan gaaray ka waran haddin aamino fikirkan le fikirku dadku ay ka aaminsan yihiin maaha muhiim inuu noqdo runtaada ama inuu sheego realitigaaga iyo waaqicaaga inaan ka sarayno hadalka dadku inaga idaahaan iyo fikirka inaga aaminsanaadaan because inakaa ka xoog weyn hadalka ay leeyihiin inakaa ka fiican inakaa ka wanaagsan inakaa ka muhiimsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu